haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ciidamada booliska ee somalilan ayaa magaalada laascaanood toddobaadkan ka tarxiilay dadkii ka soo jeeda gobollada koonfureed ee soomaaliya dadkan oo isugu jiray caruur haween iyo waayeel ayaa somalilan ay ku eedaynaysaa amni darro iyo dilal maalmahan ka dhacayay magaalada laascaanood waxaana badankood ay ka soo jeedaan gobollada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidanka somalilan sarreeye guuto maxamed aadan saqadhe ayaa sheegay in amnigooda ay iyaga mas-uul ka yihiin islamarkaana ay go'aansadeen in wixii aan reer somalilan ahayn laga saaro magaalada laascaanood waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa cambaareeyey dadkii laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood ee somalilan madaxweyne lafta gareen ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta somalilan inaan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda iyadoo dadkaasi badankood ay ka soo jeedaan deegaanada uu maamulkiisa ka arrimiyo
dadkaas sidana loo xaqiijiyey boqolkiiba sagaashan waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tegay meesha inay si bini aadannimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tegeen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu beddelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini aadannimo lehna ma aha dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isagana cambaareeyey tallaabada somalilan ay dadka uga tarxiilayso magaalada laascaanood in dad soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood dad soomaaliyeed dal soomaaliyeed joogay ma dhihi kari waa tarxiile iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yaha waa ceeb waa mustaqbal xumo waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfura ka timaadeen waa ayaan daro laakiin taariikh ayaa qormayso waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan tusaan wadajirka soomaalinimada ehelnimada iyo in dalkan la wada leeyahay dalkan waa uu inaga badan yahay dalkan magaca soomaali ayaa lagu leeyahay cid soomaali soomaali kale ka xigta ma jirto insha allah ceebtaas inaa iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanoodow
haddaba maxaa ka dhalan karaa dadka laga musaafurinayo magaalada laascaanood wariyaha v o e-da jamaal axmed cusmaan ayaa arrinkaasi weydiiyey brofesor cabdi maxamed kuusow oo bare ka ah jaamacadda iowa state university ee dalkan maraykanka islamarkaana ku takhasusay cilmiga bulshada waxaad is leedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka soomaaliga ama communityga soomaaliga a dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north eastga yani barigaa la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedkaa la tegey xamaraa la isugu yimid soomaaliya nuskeeda xamaray timid oo meel kasta ay ka timid kismaayaa la tegey baydhabaa la tegey marka yani soy imagine haddii oo oo ay noqoto sheekadii yani soy soomaali oo meel degtay oo meel sar u guurtay ayaa ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeennimo yani gawaari lagu guray hadi haddii la yidhaahdo maxay keenaysaa waxa ay keenaysa waxaa waaye waddankan waxay ku celinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal waddankan waxay ku celinaysaa meel aan macno ku fadhiinin dhaqaale ahaan an hadda ani misaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad soddon sano meesha joogay waayo oo contribution economic iyo dhaqaale iyo si kastaba oo ka geystay macnihii marka ani waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka soomaalinimada ayaa laga gudbay haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo soomaalinimada iyo umadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo wakti dheer qaadan doona macnihi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan wadajir ahaan iyo waddan ahaan intaba macnihi kaasi waxa uu ahaa brofesor kusow oo u warramayay jamaal axmed cusmaan ugu dambeyntiina dowladda kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go-aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee i c j kaas oo ku saabsan muranka xadka badda ee soomaaliya iyo kenya qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa lagu sheegay in kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan ay sidoo kalena ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay taasoo iya oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaanshaheeda halkaasoo la aaminsan yahay inay ka buuxaan kheyraadka dabiiciga ee saliidda iyo gaaska xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe laakiin kenya ayaa qoraalkeeda toddobaadkan waxa ay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada ahnaan garsoor oo qaldan oo kenya ay shaki ka qaybtay kana baxday sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda arrimaha dibadda xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda i c j ee cadaaladda ayaa ah mid aan racfaan laga qaadan karin waxaana lagu dhawaaqi doonaa talaadada soo socota dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursalo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka